إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ah oo lagu beegsaday guri ay wasiiro mas-uuliyiin iyo saraakiil ku shirayeen ayaa ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka ku dilay suuq bacaad ee magaalada muqdisho howlgallo lagu laayay ciyaalo weeraro hor lehay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay gobolada baay iyo shabeellaha hoose weerar duqeynaha ayaa lagu qaaday xeerada baarsan guun ee duleedka magaalada kismaayo oo ay ku sugan yihiin askarta maamulka jubbaland iyadoona gadow ka dhacay qarax lagu beegsaday taliya saldhig in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ka samaysay degmada galcad ee gobolkaas bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay barnaamij shan xalqo ka koobnaa oo dhowaan ka baxay idaacadda alfurqaan kaasi oo lagu bidhaamiyey fasahaadka ka jira muqdisho dad danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanayay in si qasab ah looga qaatay dhul ay caddeemo u haystaan lahaanshiyihiisa الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa laba iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan afar iyo tobanka bisha saddexaad ee labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan weerar nafurnimo ah oo lagu beegsaday guri ay wasiiro mas-uuliyiin iyo saraakiil ku shirayeen ayaa ka dhacay magaalada baar dheer ee gobolka gado faahfaahinadii ugu dambeeyey ee weerarkaas laga helayo waxaa ka waramaya maxamed cali aadan waad mahadsan tahay cabdisamed subaxnimadii hore ee saakay camaliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray guri ay ku shirayeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland mid ka mida guutada istishaadiyiinta oo kaxaynayay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa beegsaday gurigan ay ku shirayeen saraakiisha oo ku yaala magaalada baar dheere ee gobolka gado guriga lagu weeraray camaliyadda nafurnimada ah ayaa waxa uu kaabiga ku hayaa xarumo dowladeed oo ku yaala gudaha magaalada baar dheere khasaare baaxad leh ayaa ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah kaasoo soo gaaray mas-uuliyiintii iyo saraakiishii halkaasi ku sugnayd waxaa gebi ahaanba burburay gurigii ay ku shirayeen mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka kala tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee ku yiilay magaalada baardheere laguna weeraray camaliyadda istishaadiyada ah mas-uuliyiinta goobta ku sugneed waxaa ka mid ah cabdirashiid janan kaasoo ahaa wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland sidoo kalena ah dadka aadka ula dagaalami jiray diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee gado mas-uuliyiinta goobta ku sugneed xilligii ay camaliyadu dhacaysay waxaa sidoo kale ka mid ah nin magaciisa lagu soo koobay canjeex oo ah guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka gado cabdiraxmaan cawar isna waa wasiir ka tirsan mas-uuliyiintii goobta ku sugneed waxaa intaa dheer saraakiil iyo taliyayaal goobta ku jiray xilligii ay camaliyadu dhacaysay kuwaasoo uu soo gaaray khasaare baaxad leh maalmihii lasoo dhaafay ee waxaa gurigan ku shirayay mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka kala tirsan labada dhinac ee ah dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland kuwaasoo ka shirayay duulaano lagu qaadayo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala wilaaya islaamiga ah ee gado camaliyada kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ahaa mujaahidiinta ayaana madaafiic ku garaacay gurmadka guud ahaanba waxaa la jaray anteenada magaalada baardheere taasoo muujinaysa in khasaare baaxad leh uu ka dhashay camaliyada nafurnimada ah wixii warar ah ee kusoo kordhana waxaan dhagaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ku khaarijiyay suuqbacaad ee magaalada muqdisho dhanka kale howlgalla lagu laayay ciyaal weero hor lehayay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada kaaraan wararkaasi war kale oo ku aadan weerar duqeyn ah oo lagu beegsaday deegaanka baarsan goyn ee dhulbaraha soomaaliya waxaa ka waramaya hashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir jubbada hoose iyo sidoo kale gobolka gedo haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen xaafadda suuqbacaad ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan xalay lagu dilay suuqbacaad ayaa lagu magacaabi jiray abuukar cabdulle cali dhegey waxaana uu ahaa laba xidigle ka tirsanaa dowladda federaalka isla muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala ka fuliyeen howlgalla ka dhan ah ciyaal weerada kuwaas oo la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda buulo maaxay ee degmada kaaraan ayaa lagu weeraray koox ciyaal weero ah kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac noqday laba ka mid a ciyaal weerada oo mid ka mida uu ahaa horjoogayaasha ciyaal weerada ayaa ku dhintay weerarka ka dhacay degmada kaaraan waxaana labada dhimatay lagu magacaabi jiray axmed nuur cabdi iyo cabdi cabdulaahi sheekh cabdi sidoo kale waxaa howlgalkan lagu dhaawacay laba kale oo ka mid a ciyaal weerada howlgallada ka dhanka ciyaal weerada iyo sidoo kale dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee magaalada muqdisho ayaa aada u sii kordhaya kuwaas oo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana magaalada muqdisho laga dareemay isbeddel ku aadan dhibaatooyinka lagala kulmi jiray qolyahaas waxaana dadku hadda sheegayaan inay nafis dareemayaan dhanka jubbooyinka rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay xare ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ciidamadan madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada madaafiicda lagu garaacay dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaq qarax ku weeraray guri uu deganaa taliyaha saldhigga degmada luuq ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo cabdulaahi xuseen maxamed faahfaahin dheeriyana kama aanan helin inuu qaraxa ku dhintay iyo inuu ka badbaaday
askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay gobolada baay iyo shabeellaha hoose maxamed daahir cali soow ayaa warkaasi noo faahfaahinaya laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda oo mid ka mid ah uu ka mid ahaa askarta ay soo tababartay dowladda eritrea ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalooyinka kunyabarow iyo buulo fulay oo ka kala tirsan gobollada baay iyo shabeellaha hoose faysal axmed maxamed oo laga qoray muqdisho waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada lagu siray in loo wadayo dalka qatar kadibna la geeyey eritrea wuxuu xusay in weligiis uusan ku fakerin inuu askari noqdo haatanna uu iskiis u go'aansaday inuu isku soo dhiibo mujaahidiinta wixii hadda ka dambeeyana uu naftiisa iyo ehelkiisa u shaqaysanayo dadkiisana ka mid noqonayo horta qof walbo hami buu leeyahay hamigeyga ma ahayn aniga weligeena kuma hamin qori baad qaadaysaa mise askari baad noqonaysaa ulajeedka ugu weynaa meeshaas aan ku tagan waxay ahayd qadartaas iyo siddeed boqoloo doolar mahaana hami askarinimo weligey aniga kuma hamin kumana seexan kumana soo kicin haddana ma rabo mana rabi doono go-aankeyga waa intaas go-aankeygana kuma bixin hadda laakiin go-aankeyga uga soo baxa dhallinyarada la siray ee eritrea laga dejiyey ayaa laba jeer sameeyey kacdoon sababay inay dhintaan tiro ka tirsan dhallinyarada kacdoonka horta laba maruu kacdoon dhacay oo dagaal ah labadaas marna mar koowaad hal qof baa ku dhintay dhowr qofna adiga kolley baa ku dhaawacantay kii labaadna waxaa kolley ku dhimatay siddeed qof camal dhowr adiga dad boqol qof ku dhowna waa ku dhaawacmeen intaasna waxay ku imaanayeen dagaal ama tacaddi oo ay arkeen oo ay tabanayeen soomaalida unbuu ku imaanayay kolley de waa dareemi kartaa qof dhagax ku dagaalamayo oo wax dhagax dhaafsan aan haysan iyo ul wax dhaafsan aan haysan iyo qof oo wadankiisa jooga oo hubba haysto isku dagaal ma noqon karaan inkastoo marka hore foodada anaga aan bilowno waxaan soomaalida waxay daqri karto ay daqarto waxay wax gaarsiin karto gaarsiiso kadib lagu soo jeesto eber laga dhigo dhanka kale cismaan aadan muumin oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada ku sugan qoryooley oo muddo saddex sano ku dhow kusaf ahaa shisheeyaha ayaa lagu soo bandhigay kunyabarow wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay isku hayaan askarta ku sugan degmada qoryooley ee shisheeyaha kusafka ah wallaahi horta dhibaato oo ciidankaas igula badnaay waxaan igu xanuun badnaay markii labada nin oo askariga ay simkaarka isku dileen oo nimanka labada jiida ay yihiin aa horta igu xanuun badneed aana igu yaab badneed simkaar hormuud oo hal doolar ku jiro nin yidhi anaa leh isii animaada malihid waa ku murmeen midaa baxay shirkadou tagay simkaarkii uu soo qaatay kana isoo simkaarkooda jidkaleeskii horimid mid ilaa laga tuuray midna meeshaa lagu dilay hortaasa igu dhib badneed oona macnaha igu qosol badneed aan arkay nin calbanaaniyaa la dhihi jiray kolley ninka calbanaani layidhi haddaba ilow la-yahay qoryooley uu joogaa kan kalena waa saasoo ku dhintay asna taasaa igu dhib qosol badneed cismaan aadan ayaa xusay in argagax ay ku nool yihiin ciidamada dowladda kuwaas oo bartilmaameed u ah ciidamada mujaahidiinta wallaahi cabsi weyn oo weyna la dareemaay maalinkii saddex qof afar qof shan qof hortaada lagu qaadayo qofka dilin aad arkaynin war waxaan la yaaba jirnay war hortaan dhimana ma xumo hanala dila ma xumo saaxiibkaan ha dhintee ma xumo waxaana dilaa aawe horta ma dala la yaabeen ilaa hadda taas waaye qofka naftiisa ee markii qof uu gudilaaya inaad la dagaalantid ood aragtidaa fiican qofka qofaad ujeeda ma aha waana dhiminoysaa taas madda ilaa hadda dadku nooga yaab badan waaye wallaahi saaxiibkii weli mala kulantay ee askar sidaas lagu dilay ee adoo arkaya haa haddii laba mee boqol qofood oo dhalinyaro badneed oo dad meel hadda waxaan ogahay soddon iyo saddex nin joogi jirta oo maanta toddoba iyo toban nin ku nooshahay oo mas dilin oo qodax dilin oo macnaha ii sheeg adiga sida aan kuu sheegayo ku dhammaadeen aa, buuxda soddon iyo saddex nin madaxa la wada toogtay qaar iyagoo meel fadhiya dirmaha hoostooda dha- wax loo geli way ku dhammaadeen wallaahi inta dambaysan inay xornimo ay ku noolaadaan dad jecelna waa ku jira oo hadda maanta aan hebel iyo hebel dhihi karin waayihii ugu dambeeya farxadka ciidanka dowladda ayaa laga dareemaya wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaarkood oo qoryaal la soo goostayna waa loo lacageeyey mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa marar badan fariin u diray askarta eritrea lagu soo tababaray ee qaarkood lagu soo celiyey gudaha dalka waxaana in badan oo ka mid a askartaasi ay ka faa'iidaysteen baaqa toobadkeenka ah ee ka yimid dhanka mujaahidiinta halka kuwo kalena ay ku baxeen gacanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ka samaysay degmada galcad ee gobolkaas cabdulaahi yaasin jaamac ayaa faahfaahinaya
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay raashin u qaybisay ilaa iyo saddex boqol oo qoys oo ka mid ahaa badkii dowladda federaalka ay ka barakacisay magaalada galcad ee gobolka galgaduud dadkan ayaa ku sugan deegaanka ceel hareeri oo galcad hoos taga bulshada ayaa waxa ay aad u soo dhoweeyeen raashinka ay u qaybisay xarakada shabaabul mujaahidiin iyagoo hoosta ka xariiqay in ay u damqatay caawano muslimiintu ay noo keentay waa ku mahadsan yihiin alxamdulilaah bur saliid sonkor bariis dadkii qaatay baan ka mid ahay alxamdulilaah waxaan qaadahoynaa muslimiinta macawinaday noo keenta ummada xeer allaha raaji garbaheerna guul allaha saaro allay siiyo bariis iyo bur iyo sankor iyo timir iyo saliid dadkii galcad ka soo qaxaana gaalado allaha jabsho muslimiintana madaxeer kor allahu dhigo odayaasha deegaanka ayaa sheegaya in xarakada shabaabul mujaahidiin ay il naxariis la ku soo fiirisay waxaana soo gaaray beriga walaayada islaamiga ahaa waxaana soo gaaray badar mucaawino ahaa oo muslimiinta dadkan soo barakacay oo degmadii galcadka soo barakacay loo keenay ayaana soo gaaray badarkaasoo ka kooban bur iyo bariid iyo sokor iyo saliid iyo timin ka kooban wixii kaleeto ilaahay ayaa idinka leh ee la sii rabana waa soo daba yaaleen muslimiinta waxaa lagu quudihaa tartiib tartiibaa lagu quudihaa howshoodu waa u socotaa ninna waxaa waaye ila waa dadkii soo barakacay dadkaanu oo guryahoodii ka soo baxay oo oraxduu soo baxay oo ay soo bixiyeen dowladda waxaa waaye yani mataqaanaa oo xasan sheekh ka talihay ay soo bixiyeen iyo gaaladii ilaahay ay wateen oo maraykanka ah nabadoon maxamuud cali gacal xaaji roog oo ka mid ah indheergaradka gobolka galguduud gaar ahaana degmada galcad ayaa ka mid ahaa dadkii goobjoogga ka ahaa fagaaraha raashinka dadka lagu siinayey halkan waxaanu nimiday oo degmada ceelhareeri la yidhaahdo oon ceel joogna beriga waxaanu nimiday xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u diirnaxay dadka shacabka ah ee qaxay ee cadowga ku soo duulay ka qaxay baahida iyo dhibaatada haysa inay ka daaweeyaan ee walaalahooda muslimiinta ah tacaawun ay u keeneen ay ku kaalmaynayaan maadaama ay guryahoodii ka soo barakaceen ayaanu nimiday oo indhuhu wixii ilo aragtay ilaala ka dhambaa layidhi indhaha caalamka ay qabanayaan na waan salaamayaa waan u taaniyadaynaynaa waan soo dhowaynaynaa waxaan leennahay islaamka kor allaha ka dhiga naxariistaas muslimiinta iska leh gaala iskama laha madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo jeedaa degmada galcad dadkan raashinka loo qaybshana dhammaantood waa jufada asiga uu ka dhashay waxa uu barakiciyey cid kale iska daayay hooyooyin iyo odayaal waayeello ah oo eedayaal iyo adeeryaal dhalasho ahaan ugu aadan iminkana waxa ay ka mid yihiin dadka xarakada shabaabul mujaahidiin ay raashinka siinayso maxamuud cali gacal xaaji roog iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxay isaga soo dhacaan odayga afaraad xaaji roog wuxuu sheegayaa in xasan sheekh maxamuud wax uu galo iyo wax uu gudo toona aan la arkin reer cali gaafo degmadan iskalo aan joogna beriga oo ayslow waxaan kuu sheegayaa cadowga ilaahay yaan loo gacan haatin wallaahi waa cadow odaga afaraadu iiga soo dhaca ma maqlaysaa ahalnimo kuma dirirsanina diin aan ku dirirsannahay fikirka waxuu ka qaadanayaa yuhuud iyo maraykan iyo jermani iyo faransiis waa dastuur dimuquraadiga waxaana ku tusaalaynayaa dimuquraadigu waxuu dhigayaa ninku beriga sariqa haddau galo inayna isqabanaynaan kuu sheega sariqa haddau galo ilaahay waxuu leeyahay asaariqu saariqatu faqdacu weydiihuma gacantaana la jaro midigta ha laga jaro hadduu tuugo galo insaabkii intii lagu jaraya haddii gaarta la jaro siyaasiyiinta madaxda ka ah maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu dhisay dadka ay ugu daran yihiin ee dhibaatooyinka ugu badan ay u geystaanu waa kuwa ay dhalasho ahaan isu dhow yihiin waana tan hadda madaxweynaha dowladda federaalka ahi uu barakiciyey carruurtii iyo waayeeladii jufadii asigu uu ka dhashay inkastoo ciidamada dowladda federaalka ee qaarna danaha turkiga ka shaqaynaya qaarna danaha maraykanka ay ka shaqaynayaan muddo sii horraysay lagu xasuuqay magaalada galcad ayna dib ula wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin haddana degmada dad badani kuma soo noqon taas ayaana keenaysa in deegaanka ceelhareeri ee duleedka magaalada bulshada raashin looga dabageeyo bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay barnaamij shan xallaqo ka kooban oo dhowaan ka baxay idaacadda islaamiga alfurqaan kaasi oo lagu bidhaamiyey fasaadka ka jira muqdisho mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dhowaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa ka baxay barnaamij la magac baxay reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab kaasoo ka koobnaa shan qaybood loogana hadlay daroogada sinada iyo fawaaxishta tuugada iyo ciyaal weerada dadka loogu yeero dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada muqdisho haddaba dadka ku dhaqan deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay barnaamijka waxaana ka mid ahaa hadaladoodii barnaamijkaas idaacadda islaamiga ay qabatay barnaamij aada u fiican oo haddana aada loo loo xambaleynayo aada loo loo soo dhaweynayo maasha allah aada u fiican barnaamij aada u fiican yahay oo dadka bulshada dal iyo dibadaha ay aada ugu faa'iideysteen dhegeystayaasha alfurqaan haddaanan nahay dadka muslimiinta si fiican si wanaagsan ayay u arkeen sababtoo ah dadka waxaa lagu hayay fasaadul ardi maxaa yeelay nimankaas ciyaal weeraha la yiraahdo ama nimanka qamriga gado waa niman hay-ado oo gaalo wada tubay marka raggii muslimiinta ahaa way fahmeen ummadda in dhibaato ay ku hayaan marka insha allahu biidnillaahi albaari waa soo dhaweyneynaa sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay aragtidooda ku cabireen sidan barnaamijkaas waan dhegeystay si fiican ayaan u dhegeystay runtiin waa barnaamij aan dhihi kar runtii macnaha waa waqti xaadirkan waa barnaamij loo baahnaa xarakaduna ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyey runtii heer muqdisho waxay ahaayeen dhibanayaal soo taagan meel kastoo aad fiiriso waxaa dhigata ilaahay subxaanahu watacaala ilaah dulley ka qaad baan la jirnay barnaamijkan daroogada runtii waa barnaamij runtii ay keeneen hay-ada gaalo oo kirishtaaniya maasha allah barnaamijkaas barnaamij habboonaa in wax laga qabto waqtigiisiina ku soo aaday waaye insha allahu tacaala reer muqdisho dalabkay soo dalbadeen in allah ka soko wax barnaamijkaas wax ka qaban karaa ay jiraan oo keli ah mujaahidiinta inay yihiin ayagana ilaahay waa waafaji waxbay ka qabteen barnaamijkan dhowaan ka baxay idaacadda ayaa iftiimiyey xaqiiqooyin badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan daroogada tuugada iyo ciyaalweerada iyo sidoo kale goobaha lagu tunta ee ku yaala magaalada muqdisho warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon dad danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya in si qasab ah looga qaatay dhul ay caddeemo u haysta aan lahaanshiyihiisa maxamed ciise ayaa warkaas faahfaahinaya magaalada muqdisho ayaa wajahaysay dhibaatooyinkii ugu adkaa tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud waxaa caadi ka noqday dilalka dhaca iyo dhulboobka dhulboobyo hor leh ayaa laga soo calaamadeynayaa magaalada muqdisho dhacdadii ugu dambeysay ee dhulboobka ayaa ka dhacday degmada dherkeley dad sheegtay inay leeyihiin dhul ku yaala degmada dherkeley islamarkaana laga iibiyey ganacsato ayaa sheegay in dhulkooda xoog loogu haysto islamarkaana loo adeegsaday awood waxay tilmaameen inay tegi karin agagaarka dhulkooda maxkamadda dowladda federaalkan ay ku daaleen ayna dacwadooda socoto sannado waxaan nahay shacab soomaaliyeed oo aan hubaysnayn oo muwaadiliina waxaan ka cabanaynaa niman marka adigu alxamdulilaahi na dulminaya wax dheefka ilaahay siiya nagu dulminayaan ganacsato ah dhulkayni dhacaaya meel kasta haddaan tagna waxawaaye iyaga ayaa nooga horreeya laftigayna oon cadaalad u raadsanno waxaan kaloon rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo arrinta oo aheeday dhulkaas waxuu soo maray waxyaalo badanuu soo maray gobolka banaadir inya warqadihii maxkamadda noo dirtay gobolka banaadir ama gobolka banaadirna iska kayna gudbiya oo warqadihii dhulkii lasoo baaray oo dhismihii laga hala joojiya la dhahay ay jooji diideen wax kasta laysla maray aa markii dambe dhulkii ninkii sheegayo isku dacweyhiin dhulkaan aabihiis lahay kadib waxay intaasi sii raaciyeen waxaan cabasho ka nahay kambaniga jaziira state ay madaxda u yihiin imaam maxamed cali iyo nuur cali warsame dadkaas oo awood noo sheegtay annaga oo dad rayid ah ee, shacab ah soomaaliyeed hanti ay leeyihiin ilaa siddeetan iyo toddobadii xoog inay uga milkiyaan ay rabaan ee, lix sanana daba joogno ee, ayaga maxay ahayd annagoo dhulkeenna naloo xukumay haddana awood nagu maquuninayo dhulkeenna aanan tegi karin aanan maxay ahayd ku takrifali karin ee, aanan dhisan karin aanan degi karin falalka amni daro dhaca iyo dhulboobka isbiirsaday oo ka jira magaalada muqdisho ayaanan lahayn wax xal ah iyagoona mar walba ka hadla meediyaha quus muujinaya warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa